wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlada federaalk ee soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa ka qayb galay shirka labaataniyo toddobaad ee guddiga keemaha ee asbuuca keemaha adduunka oo lagu qabtay magaalada roma ee wadanka talyaaniga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlada federaalk ee soomaaliya oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirka lagu casuumay sanadkan ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu kaga hadlay xaalada keymaha soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha haysta keymaha soomaaliya asigoo ka qaybgalayaasha shirkana u sheegay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo keymaha waxuuna sheegay in soomaaliya ay rajeynayso mustaqbalka dhow in ay yeelato keymo ballaaran oo gudaha dalka ah shirka todolabaatanaad ee guddiga keymaha oo lagu qabtay xarunta hay-adda pow waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirada dhirta iyo keymaha u qaabilsan qaar ka mid ah wadamada adduunka iyo ururada caalamiga ah